Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xariga ka jaray dib u dhis ballaaran oo lagu sameeyey xarunta qaybta booliska goobaha adeega bulshada kuwaasoo muhiim u ah bulshada iyo booliska Jubbaland. Dhismaha xarumahan ayaa waxaa hirgeliyey mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland kuwaasoo ugu talagalay adeegyada bulshada. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka warramaya xarig jarka xarumahan.
taliyahooda iyo wasaaradda amniga oo shaqada qayb badan ka ahay inaan idinka mahad celiyo shaqada joogtada ah iyo xaqiiq ahaan iyadoon maanta dareemayo wax badan oo muuqanayo dhab ah waxaan inayna ku ekayn boolisku waa waa xidhiirka u dhexeeya dowladnimada iyo shacabka sababtoo boolisku hadduuna jirin xidhiirka shacabka iyo mujtamaca bulshada lala leeyahay wuu go-aya inqidaac baa gelaya sidaa daraaddeed muuqaalka muuqanaya ama ha noqoto saldhigga aan furaynay ama ha noqoto bisteshinka hadda aad soo jeediseen ama ha noqoto dee inta aan ka ogahayba waa hawsha ugu muhiimsan oan isleeyahay maanta waxay faa'iido badan iyo waxtarba u tahay maanta shacabku ay dareemayaan waxqabadka boolisku uu leeyahay iyo sida mujtamaca ay bulshadu raalliga uga tahay boolisku milatariga iyo daraawiishta iyo nabadsugidda iyo kulli uu ka xigaad shacabka sababta waa cidda ugu dhow ee maanta ay isu soo buusayaan dadka shacabka wixii soo gaadha ama baahidooda ama dhibkooda waxa ugu horreeya ogaadaa waa booliska xogta magaalo iyo bulsho waxa ogaadaayay waa booliska asalwa taa marka waan idinka mahad celinayaa waan u mahad celinayaa taliyaha sadiiq aan odhan kara intii uu joogay saamayn toosa iyo wax muuqda oo cad baa ka muuqanaya isbedelada iyo waxa sababta qofku de wuxuu la yimaadaa lagu qiimeeya xarumahan ayaa wax badan ka bedeli doona shaqooyinkii adeegyada ay u baahan yihiin bulshada magaalada Kismaayo